In ka badan afartan arday oo isugu jira danyar iyo aqoon ayaa fursado waxbarasho oo lacag la'aan ah ka helay Iskuulka Hoose Dhexe ee Hillaca ee magaalada Beledweyne. Ardaydaasi ayaa ka soo jeeda qoysas danyar ah kuwaasoo awoodi waaya kharashaadka waxbarashada iyo qalabkii kale sida buugaagta iyo qalimaanta ay wax ku baran lahaayeen. Ayuub Cismaan Cali maamulaha Iskuulka Hillaac ayaa ka warbixiyay tirada ardayda ay siiyeen fursadda waxbarasho ee lacag la'aanta ah iyo waxa arrintaasi ku dhaliyay.
dhahayo wiilkan mise gabadhan aabihii wuu dhintay mise hooyadii way dhimatay anagaa soo korsaday waalid dhahayo noo imaanayo marka aad iyo aad ma ugu faraxnaayo qof arday oo qof waalid oo oo ilmo soo korsado waxbarasho la rabo waalidkii dhinteen marka wax badan aa hadda nooga qorshaysan oo ardaydaas waxbarasho firiya ugu dhignay buwaagta firiya ugu dhignay hadda agoonta tirada agoonta waxaa weeye dhaafaysaa ilaa iyo labaatan arday oo agoonna waa haynaa buwaagta annagaa siinay ardayda een, qalimaanta annagaa siinay marka waxaan imaaday waxaan dhahay inan waqtigiina soo xaadira marka iskuulka ilaa haddana haayad iyo wax ma haysato marka een, waan rajaynayna ardayda arday badan oo agoomiin iyo duruufo haysato ayaan u gargaarinaa dhihi karnaa maalin walbana noola keenayo iskuulka oo dhaha kashaa maasha allah waalidiinta noo keenta ay dhahaan maasha allah waa mahadsantihiin aad iyo aad ay u fara badan yihiin aad iyo aad ay u fara badan yihiin waalidiin waxaa waxaa arkaysaa oo dhahayo een, een, waa shaqaynaa annaga een, wax fiican nama soo galaan biilkii gurigaan la- la- la daalan dhacannaa marka oo waxbarashadan adinka free nooga dhigay marka waa mahadsantihiin buwaagtii waalid ma siinaayo qalin waalid ma siinaayo marka ardaygii waalidiintii aad ba aad noo nooga farxaan maalin walba iyo da- maal- saacad walbana way noo yimaadaan oo ayagoo noo duceynayo dhahayo iskuulka maasha allah een, waa ardaygaana wadaa qarashaan u waayay marka inuu meelaha dhow een, noqon lahaa qof oo balwad iyo wax barto macnaha gacanta noogu sii haayo waxbarashadiisa iyo aqoontiisa ha sii- ha sii dhisanto Dhanka kale, qaar ka mid ah ardayda helay fursadda waxbarasho ee lacag la'aanta ah ayaa ka hadlay waxa ay uga dhigan tahay fursaddaasi.
faadimo xuseen ibraahin waxaan dhigtaa iskuulka hilaac maadooyinka carabi saynis hiish waxaa dhawa qaataa Ma- macallimiinta in aad u mahadsan yihiin wax kasta friya nagala dhigay waxbarashada waxaan rajaynaynaa inaan waxbarashada heerka gaarno waa maxamed daawid waxaan dhigtaa iskuulka hilaac waa lacaglan feri galasfoor ayaan dhigtaa waxbarashada waan ku faraxsanahay iyo maamulaha waa u mahadcelinaa waxaan rajeynayaa in iskuulka aan heer gaaro